جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa xalay ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose meydka xildhibaan lagu afduubtay magaalada nairobi ayaa laga helay gobolka wajeer ee ku jira gumaysiga dowladda salibiyadda ee kenya wasiir hore ooga tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku biiray maamul goboleedka ay shahaadaladirirka ah ee somalilan isagoona taageero u noqday mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka maamulkaas wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool nabadoon cusub oo ay yeelatay mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa lagu caleemo saaray deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad lagu soo gebagabeynaya xamlad dacwi ah ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ee gado
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo isniina taariikhda hijrigana waa siddeed iyo tobanka rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose haddaba howlgalkaas iyo khasaaraha ka dhashay waxaan goordhow ka wareysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed toyshow maxamuud jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax isniina taariikhna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri allah fadligiisa ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyo iyo xeryo kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaano kala duwan oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dagaalka hore ciidamada mujaahidiintu waxay ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee elaboorka degmada baraawe waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurcolow oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada baraawe sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay walaalka abuxasaanoo xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ambareeso isaguna ka mid ah deegaanada cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale walaalka abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale waa shan goobood oo degmooyin iyo deegaano isugu jira oo kawada tirsan shabeellada hoose oo xalay dagaalo culus ay ka dhaceen islamarkaana lagu weeraray kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku jooga qeyba ka mid ah wilaayada shabeellada hoose waxay dagaaladan xali imaanayaan xili shan iyo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay qayba ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ay ka dhaceen dagaalo culus oo si ba-an loogu xasuuqay cadowga allah iyo sidoo kale camli istishaadiya iyadoo maalmo ka hor ka dhacday xarunta iskool buluusiya magaalada muqdisho taasoo allah fadligiisa ay ku halaagsameen saraakiil iyo askar murtadiin ah tiro kalena ay ku dhaawacmeen howlgalladii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa weerar culus oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada shabeellada dhexe kaasoo allah fadligiisa lagu dilay saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah gaar ahaan gaalada burundiiska ah saddex kaloo isla burundiis ahna lagu dhaawacay sidoo kale waxaa weerarkaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah saddex kalena waa lagu dhaawacay waxayna howlgalladan oo idil walaalka abu xasaan muujinayaan in muddooyinkii dambe si aada usii kordhay allah fadligiisna ay tahay dhiigbaxa xoogan ee ku soconayo cadowga allah isugu jira gaalada cadaanka kuwa madooga iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta wajihaadukum mubaarak meydka xildhibaan laga afduubtay magaalada nairobi ayaa laga helay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya meydka xildhibaan ka tirsan baarlamanka daaquudka ah ee ismaamulka wajeer dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda salibiyadda ah ee kenya ayaa la xaqiijiyey in laga helay meel u dhow xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada militariga ah ee Kenya. xildhibaankan oo la oran jiray yuusuf xuseen axmed ayaa ka tirsanaa baarlamaanka dowladda kenya ee ismaamulka wajeer waxaana bishii lasoo dhaafay ee sebteembar laga afduubtay nairobi oo ah caasimadda waddankaasi kenya ila wareedyo maxalli ah ayaa sheegay in meydka xildhibaankaas oo jirdil iyo gubasho ay ka muuqdaan laga helay harada yuhud oo u dhow saldhig militari oo ciidamada kenya ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada wajeer ee dhulka n f d meydkaas ayaa lasoo wariyey in la geeyo cisbitaal maxalli ah oo ku yaala magaalada wajeer si baaritaano loogu sameeyo sirdoonka dowladda kenya ayaa lagu eedeeyey in xildhibaanka ay ka afduubteen magaalada nairobi ugu dambeynna laga war helay meydkiisa oo lasoo dhigay harada yuhud ee duleedka magaalada wajeer xildhibaankan ayaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan ismaamulka wajeer oo si weyn oga hor yimid ansixinta miisaaniyadda sanadka ka oo soddonkii juulaay la horgeeyey golaha baarlamanka daaquudka ah ee wajeer waxayna xildhibaanadaas ku guulaysteen in ay howlka xaruntaas ka saaraan xubnihii bajedka in loo ansixiyo doonayey mahadsanid rabbaani wasiir hore uga tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku biiray maamul goboleedka ay shahaadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan isagoona taageero u noqday mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee maamulkaas abuushayba ayaa warbixintan inoo haya wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa oo ah xarunta maamulka ashaadala diriirka somalilan ayaa sheegaya in wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda kooxda riddada soomaaliya murtad abdiraxmaan beyle uu shalay shaaciyey inuu ku biiray xisbiga wadani ee somalilan islamarkaana uu ka mid yahay dadka dhisaya musharax madaxweyne ee wadani murtad abdiraxmaan ciro murtad beyle ayaa mar uu hadlayay waxa uu yidhi qofka keliya ee samata bixin kara somalilan waa ciro bulshada codaynaysa waxaan ka codsanayaa inay nala dhisaan xisbiga wadani inta badan siyaasiyiinta gobollada waqooyi ayaa magaalada muqdisho u arka meel hanti laga tabcado ama laga soo shaqaysto marka ay xilka hayaan halka marka ay xilkaasi laga qaado ama ay waayaanna ay dib ugu laabtaan halka uu ka arrimiyo maamulka ashaaladirirka ee iskugu yeeraa somalilan cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ka mid ahaa wasiiradii ugu saamaynta badnaa xukuumaddii hore ee majraha u hayay murtad maxamed cabdulaahi farmaajo mahadsanid abuushayba wejiga labaad xamlada irshaada luuma ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed iyadoo weli si dardar leh ay kaga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa mar kale howlgal lagu soo daabulay waxyaabo dhacay iyo sidoo kale waxyaabihii la mamnuucay laga fuliyey degmada rabdhuure iyo deegaanada hoos yimaada fagaare ku yaala degmada rabdhuure oo ay ku sugnaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka magaalada ayaa lagu gubay agabyadii lasoo aruuriyey kadib howlgal muddo dhowr maalmood ah ka socday magaalada iyo deegaanada hoostaga qaar ka mid ah odayaasha magaalada ayaa ka hadlay fagaaraha iyagoona si weyn usoo dhoweeyey howshan ay qabteen ciidanka xisbada ganacsatadana uga digay waxyaabaha dhibaatada ku keeni kara badqabka bulshada maintenanska kooyay geek goobtanba hamladiyo soodi tan fiidyoya ma arane geek walay laha aruuriyey ee magaalooyinkii laha kukuusi gubowshaya geekaya kor roogn yan roogn ilaahayba ka mahadsan degmada rabdhuuriyahta roogne maylaha kushal aruuriyey lagalay boodaan wardhujiilay afgooy isdhoorta yalaha kushal aruuriyey walaana ma iina waxyaabooyinkii dhiy oo laha aruuriyey waqtijooba iyooba dhammaaday liiskuka ganacsado haayo oo laha aruuriy iyo waxyaabooyin oo mamnuucaad haayay madi horooba ma arane ee la reebay sada ma arane taraamtoonka kaninhumowkii oo la dhammaay iyo waxyaabooyinka ma arane liiska idaayayo balaanta iska idaayaas waxyaabooyin oo ma arane anfay lahayn yaa laha aruuriyey arlaadunta yaa dharaaran yaa la gubilafadohay ee dadkii arrintaas ka kahay ha aruuriyey umati badbaadadiyo aan ka kahay ma arane ha aruuriyey inta sheeni ee kamahadsanyin ilaahay subxaana watacaala ma inku rajayaane miisansho aakhira ani ma arane ilaahay inka kabo ajarshood lalaab ilaahay inka weelya ilaahay inku tuugan tan kale umato maya inku digaane ani lakuwaantow walama dooma anfacaad layin waqtiyo hooba dhii wali in isbedelaayaana dhabaata nikiinsheenan an isbedelaayan geekamaymeylan aan surugnaa waxyaabihii dheedyo dhii oo magaalyadaha kukuusi arantii dacwadii dowka dhamba dareerti tanfiidii hata la fulyohay walaay lahakuusi magaaladayooyinka lahakukuusi yaantaga kor surugna may kumad eh waxyaabaha lahakuusi buskuda kumad eh cabitaan ayu nooc caana boorada ka jarta intaasa geeka lugubowhaaye ganacsatada ma inka baagane wal alla walayo ha gadadaayan ani dheedyo hasku ilaaliyan akisbaayrsho hasku ilaaliyan ay lahanin gadna erhan wala dheed jodhi haddi sheenan hataa lanki hangad inisku kanagan yalinka baage bismillaahi raxmaani raxiim sida la ogi deegaanka may ku jaray xamlo oo bartamaha iyo koonfurta soomaaliya dhan may la eraayi lukuwadii lama bulood oo la eraayi irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaartienahayti kullukum raacin wa kullukum mas-uulin an raaciyatii tiiya may buwaa bala socoti walaayada dhul ciidan shaldheer ilaa afartan shan kilomitira luwaayeen madi xamladii hadhamaati waxyaabay lukudigaayi laha sheegi oo waxyaalahan hata niliguba diyaarka langay ka jaraan mobeelada weyn ka jaraan waxyaabaha darogooyinka ee ka jaraan waxyaala yaay digniinga baldhan luwadi beladii baadiika luwaayeen iyaadi madiha gebagabawti hooli gobashadii ficilkiya geeka madanta fiidkiyan iska kooy bulshadii dhammaantiye ee degmadii rabdhuuriya bannaanka roogda maalmihii lasoo dhaafay waxaa howlgallo ceenkaan ah laga fuliyey magaalooyin dhowr ah deegaano iyo tuulooyin ka tirsan wilaayada kuwaas oo lagu soo qabqabtay dhammaan waxyaabihii laga digay intii ay socotay xamladii irshaadul ummaah ilaa sabiili rashaad mahadsanid cabdiqani nabadoon cusub oo ay yeelatay mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa lagu caleemo saaray deegaan ka tirsan wilaayadaas cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo diyaariyey munaasabad ballaaran oo ay isugu yimaadeen waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kana dhacday deegaan hoostaga magaalada jilib ayaa jufo ka mid ah qabiilka jirarweyne waxa ay ku doorteen nabadoon cusub kaas oo ay dooratay beesha eylo oo ka mid ah beelaha jirarweyne ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadda waxaa kasoo qeyb galay golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabadda lagu casuumay suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka guud ee beelaha jiriirweyne ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ahna afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka hadlay munaasabadda wuxuuna xusay in beesha eylo ay dooratay nabadoon ibraahim abuukar beelaha jiriirweyne beel ka mid eh iyo maanta nabadoon caleemasaarodoyta beesha reer eyle nabadoonka micnaha la caleemasaari nabadoon abuukar ibraahim abducooro sikidhowaayane beelweynta jareerweyne beel ka mid ee wey gaar ahaan beesha reer eyle beesha mayleye ee nabadoonka meelilaka caleemasaari halanka dhaafne nabadoonka garabjahal hoogsudo waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoonka la magacaabay nabadoon abuukar ibraahim beesha reer eyle maanta nabadoon iyo iing magacaawti nabadoonlimada iing magacaawti in kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku hogaamiyo ka qaadadii may rabe beesha reer eyle maadaama qaadadii hogaankii ahaa kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ku hogaamiyo ballanni iinka eta ayagani may ka rabe ini ballan iinka qaadan kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala in idinka ballan furne marka maanta haddii la dhaho nabadoonkii reer ayli dhaqaagii la dhaho oo saaxada jihaadkan dhaqaagii la dhaho ini nafar ininka hirne reer ayle taas iyo markii reer ayle ka odsade ballantini siinka qaadi suldaan shuceyb oo ah xoghayaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhoweeyey nabadoon abuukar ibraahim oo ay caleemo saaratay beesha eylo oo ka mid ah beelaha jiriirweyne ee dega wilaayada jubbada dhexe waxaan leenahay beesha eylo waa ku faraxsannahay gogasha wanaagsan ee quruxda badan ay noo dhigteen waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala gogashiina ha barakeeyo nabadoonkiina nabadoon abuukar ibraahim waxaan leenahay soo dhowow haddaan nahay odayaasha dhaqanka ama salaadiinta ama nabadoonnada ama garaajyada ama uqaasha ka waxaan leenahay nabadoonka soo dhowow hal mid ayaan rabaa inaan u dardaarmo beesha jareerweyne waxaan leeyahay beesha awalan horta ilaahay ha idin barakeeyo nabadoonka la shaqeeya nabadoon abukur ibraahim waana barteen annaga hadda danihiisa qaas kuwa haystay wax badan oo asaga howlihiisuu qabsan lahaa nabadoonka garab istaaga jihaadka ha loo istaago madaarista waxbarashada ha la aado masaajidda iyo markaan xalaqaadka cilmiga ha la buuxiyo jamaacaadka ha lagu dadaalo ugu dambeyntiina munaasabad lagu soo gabagabaynaya xamlad dacwi ah ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ee gedo casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya munaasabadan oo si heersaraa loo saagaasmay islamarkaana ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ugaasyo nabadoono laguna soo gebagabanayay xamladii dacwat eryaafka ahayd oo muddo laba bilood oo ka socotay degmooyinka kale ah degmada ceelwaaq deegaanada hoos yimaada iyo degmada ceelcadde iyo deegaanada hoostaga taasoo si weyn uga faa'iidaysteen bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyn waxaa laga warbixiyey xamlada dacwatu riyaafka dadkii ka faa'iidaystay iyo goobihii la tegay dacwadan xafladda maano loo fadhiyo waxay soo galeen gobolka gedo taariikhda markay ahaaday bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix dacwadaas oo wax weeyaan laba degmo lagu talagalay inay laba bilood socoto muqararka loogu talagalan oo yahay afar muqarar labadaas bilood ay socotay degmada ceel waaqa ama guud ahaan labada degmo dadka ilaahay u nasiibay dumar iyo wax weeyaan iyo ragga cadad ahaan waxaa gaareen oo ka faa'iidaysteen afar kun shan boqol iyo toddoba qof yaa dacwadan ka faa'iidaystay labadan degmo degmada ceel waaqa iyo degmada ceel cadda degmada ceel waaqa waxaa wax weeyaan amaakintan tagno waxaa ka mid ah toban amaakin haddaan u soo gudbo degmada wax weeyaan ceel caddo ceel caddana amaakintan tagnay waxaa ka mid ah sideed amaakin guud ahaan marka intii ka faa'iidaystay degmada ceel caddo dadka ka faa'iidaystay guud ahaan laba kun saddex boqol soddon iyo laba qof aan ka faa'iidaystay ilaahay jalla wacala ayaa ka mahadsan waxyaabahaasoo insha allahu tacaala ilaahay noo suurtageliyey inaan ummaddaas bulshadaad ka faa'iidaysato qofkii ilaahay u nasiibay sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay ugaas shukri barre yarow ugaaska beelaha xasan gaashareedle ugaas cabdulaahi macalin haruun ugaaska beesha horaarsame iyo nabadoon salaad cabdille oo ka mid ah waxgaradka degmada ceellacadee annagu haddii aan nahay odayaasha ee ku dhaqanka shareecada ee nuqubada gobolka waan soo dhowaynaynaa insha allahu waa idin garab taagannahay waana idiin ducaynaynaa waxaana codsanaynaa cidda soo qalqaalisay iyo cid kastaba in lagu soo celceliyo barwaaqadan iyo maaragtay fahansiintan diinta gobolka lagu soo celceliyay si dadkii ay wax badan u fahmaan bulshada barnaamijkan aad bay ugu diirsatay aad baa loo hadalhayaa aad baa looga faa'iiday waxaan leenahay barnaamijkan barnaamij qayno badan wey ilaahay subxaana wa tacaala kii wax lagu dheefo oo ummadda ay ku horumarta ha ka dhigo marka aad baan usoo dhawaynayaa dadaalkaas iyo juhdiga aasna walaayada waa ugu mahadcelini annaga ragganaga dhaqankana insha allah waa garab taagannahay markii hore qoryaha ayaad wadateen gaalada ayaad la dagaalamayseen diinka ilaahay baad difaacayseen waxaad ku darteen haddana inaad dadkii towxiidka gaarsiisaan mar kale inaad haddana dadkii aad soo dhistaan oo diinka ilaahay aad gaarsiisaan si adinkoo kale amhaashiinoo kale ay ooga soo baxaan iyo kuwa idinla mide marka aad iyo aad baad arrintaas ugu ammaanan tihiin gabagabadii xiritaanka xafladda dacwatu riyaaf waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abwaanas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarano kala duwan dadkii cilmiga qaatay risaaladii ay soo xabaareen ayagana waxaanu leenahay intii aad qaadateen ood culammadan ka faa'iideen waxa weeyaan hadayn inay haysto hadda furaa loo dhiibay waxbaa la baray aasaaskiyaa laga waxa weeye wax looga bilaabay inay sii faa'iidaystaan waxaanu dadaarmaynaa odayaasha walaalaha waxaanu leenahay cilmigan maanta waxa weeyaan aad soo qaadeen halkan kuma eko waa cilmi ladinka rabo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajashiisa ay naga gasha inaan wadno nalaka rabo weeyaan waxaanu leenahay ku sabra xamladan dacwatu riyaafka ah ayaa waxaa si weyn nooga faa'iidaystay bulshada ku nool degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu